waa camal cid kale daynkaasi samaysay oo qofkii anfacaysa xajkaasaa ka mida soolkaasaa ka mida ducadaa ka mida sadaqada tawaabkeeda loo hadiyeeyaa ka mida salaatljanaaza lagu tukanaya qudheedu waa nooc ducaa marka amwaada lasoo booqday quburaha markaysaga la talo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniin walmuslimiin inna in sha allahu bikum laaxiquun yakfir allahu lana walakum antum salafuna wanaxnu fil athar ducada loo ducaynayaa waa anfacaysa waa anfacaysa marka waxa weeye maadaama adiladaa badan ay soo aroortay aayadduna ay tidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa sidee loo kulminaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsanayd sharcu man qablana shareecadana markaysa shareecadeennana waa khilaaf sharcigeenna haddii iskhilaaftay da sharcigeennu qaadano qaar dariiqadaasay mareen bacdi kale waxay yidhahdeen aayaddu waa mansuuqo bacdi kale waxay yidhahdeen aayaddu waa maksuuso bimacnaa waxa weeye waa muxkamo xukunkeedu waa baaqiye mansuuqo ma ahoo lama nasakhine ha yeeshee cumuumkeeda wax laga reebay oo waxyaalaha adilada loo hayo ee daliil saxiixa loo helo waa laga reebaya oo waxaa la odhanayaa taasna waa laga sii reebaya marka hore qaacido waxaa laga dhigaya la odhanayaa qofka wuxuu shaqaystunbaa anfacaya laakiin wax kasta oo daliil loo helay inay anfacayso qofka waa laga soo reebaya waxa laodhanaya taana waa laga reebaya wixii aan daliil loo haynin waxay baaqi ku noqonaysaa inaynay anfacaynin wujuuhda laga marayna waxaa ugu fiican wejigaas waana sida culamo badan oo muxaqiqiinta ka mid ay ka mareen aayaddu waa caam cumuumkeeduna waa baaqi waana muxkamo ha yeeshee cumuumkaa takhsiis baa galay ashyaa badan baa laga reebay ashyaada laga reebay waa laga soo reebaya wixii aan laga reebin oo daliil lagaga reebo aan la helin cumuumkeeday baaqi ku tahay oo qofka ma anfacayso sidaas yadaabay noqonaysa sidaas aawadeed masaa'il la isku khilaafay baa jira masaaisha la isku khilaafo culammadu ay isku khilaafsan yihiin qofka ma anfacaysaa markuu dhinto waxaa ka mid a qur'aanka loo akriyaa ka mid a oo qofkii dhintay haddii qur'aan loo akriyo qur'aankaasi ma anfacayaa oo ma gaarayaa mise ma gaarayo ma anfacayo khilaaf baa ku sugan shaafici iyo culamo kale waxay qabaan inaynay gaadhaynin qur-aankaa loo akrinaya oo aynay anfacaynin sidaasaa markaysa markaa shaafici iyo culamo kaleba qaba minhaajkuna waa ka tilmaamaya mashhuur waxaa ka ah madhabta inaan waxa weeye qur'aanku amwaadda anfacayn inuu sidaa tilmaami jiraan filaya saas ilaad ibnu kasiirku markuu aayadda fasirayo isagoo shaaficiyulmadhab isaguna ah culamadii qarnigii sideedaadna ka mid ah waxa u odhanayaa aayaddan buu shaafici ka istibbaaday waan laysa lilinsaani ilaa maa saca in qofku qur'aanka loo akriyaa inaanu gaadhaynin oo anfacaynin aayaddan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca buu shaafici ka istinbaaday waayo arrinkan waxa weeye qofka waxaa anfacaya dhimashadiisa dabadeed waa arrin haybi ah waa wax qarsoon waxaa qarsoon ee haybigaana nusuustaa lagu gaabsadaa yuqtasaru fiihi cala nusuus lwaarida wala yutasarafu fiihi bianwaaci alaqiisati waalaara nusuusta ku soo aroortaa lagu gaabsadaa ee aaraa yani ra'yiyo iyo qiyaasyo looguma tasarufo oo laguma markaa isticmaalo oo lama odhanayo shaygaasiba hadduu anfacay kana waa anfacaya waayo waa arrin haybiya umuuraha haybigana macquululmacno maaha qiyaaskana shuruudaha loo shardiyo waxaa ka mida in wuxuu macquululmacnaya laakiin ducada iyo sadaqadu bilijmaac bay ku anfacaysaa buu markaa odhanaya ibnu kasiir sidaas iyada ah ayuu markaa u sheegaya raajac markuu fasirayo ibnu kasiirku tafsiirkiisa marka calaa kulli xaal sida raajixa waxa weeye qur'aanka haddii aynay akriyin culamada qaar baa markaysagaa suuro kale ka soo reebay oo haddii markaysagaa qofka ubadka u ahi uu akriyo waxay yidhahdeen maadaama uu kasabkiisii ka mid yahay isaga waa iska anfacaysa insha allah laakiin waxa weeye haddaan ubadkiisii akriyin ee cid kale ay akrinayso laa shaka inaynay anfacaynin sida raajixa waana sida imaamu shaafici ku tegay salafkana lagama soo rarin in qofku markuu dhinto la yidhaahdo qur'aan u akriya iyo wax lamida xataa marka qubuuraha la soo maro nebiga sunnadiisa kama mid ahayn in qur'aan loo akriyo koob iyo tobanka qulwalle ee la sheego xadiis mawduuca oo nebiga lagu been abuurtay oo lagu masabiday ayaa ku soo arooray xadiiskaasina waa been abuur waa mawduuc kadib weeye rasuulka waa lagu been abuurtay sala allahu alay slam nebiguna ma sunaynin qubuuraha marka lasoo booqdo in markaa qulhuwalle loo akriyo iyo in faatixa loo akriyo iyo in qur'aan kale loo hadiyeeyo midnaba ma sharciyeyn sidaas aawadeed mas'aladaa waxaa raajix ah oo qawi ah inaan qur'aanku amwaadda loo akrinayo aanu gaadhaynin ayaa raajixa wax daliila oo sheeg sheegaya inuu gaadhayana lama hayo sidaas aawadeed cumuumkaa la qabsanaya waan laysa lilإinsaani ilaa maa sacaa daliil lagaga reebo cumuumkaa oo lagaga furfuro maadaamaan lahaynin waxay noqonaysaa inaynay gaadhaynin sidaa inay batil noqo walxadiis baqiya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسألة إن وجدا بيسي وحي أهي مسألة قصابصا دعاء إيا صدقاتكو إن أيدتك أمواد دنتي أي أنفعيان وإن القصة والرناي ما ننتدوي وحكى الله إنه كورناي وحيالا بدن adigu markaa kale inay jiraan oo ama culamada isku khilaafsan tahay in markaa la yidhaahdo yani waa anfacayaan ama ma anfacayaan iyo waxyaalo la isla ogol yahay inay anfacayaan oo ay ka mid tahay waxa weeye daynkii haddii laga bixiyo ay ka mid tahay waxa weeye xajkii haddii laga xajiyo ay ka mid tahay waxa weeye soonkii yani lagu lahaa cidda qaraabadiisii haddii ay ka soonto masaa-isha noocaasana waynu ka soo hadalna udxiyada sidaas si la eg waxa weeye marka ahlucilmigu waa sheegay oo waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam yani waxa weeye waxa uu tilmaamay intuu udxiyo gowracay ayuu wuxu uhi tani muxamed bay ka sugnaatay iyo waxa weeye yani markaa ummatu muxamed marka udxiyada qudheedu calaa sabiili tabac bay amwaadda u anfacaysa dii laga udxiyaysto calaa sabiili tabac ayay u anfacaysa calaa kulli xaal masaa-ishaas iyo tafsiilkeeda kutubta markaysagaa tafsiilisay baa loo raajici karaa waxyaalaha markaysaga aan anfacayn baa jira waxyaalahaan anfacayn waxaa ka mid ah salaad baa qof laga tukanaya ma suuragal ah oo waxa weeye markaysagaa maydkii dhintay waxaa lagu lahaa salaado faradaa lagu lahaa salaadihii baan ka tukanaya niyaabo ma gasho wax niyaabo la yidhaahdo yani markaa salaada ma gelayso saas si laeg qof baan ka ashahaadanayaana ma gelayso waa ka ashahaadanayaa iyo salaad baan ka tukanayaa iyo masaaisha noocaas markaysagaa saxiix noqo ama xadiidka soo arooree tilmaamaya waxa weeye waalidada samafalka loo samafalayo waa inaad markaa salaadaada tukanayso markaysaga waa inaad ula tukato oo bimacnaa waxa wey iyagana salaaddii aad ka tukato xadiidka markaa tilmaamaya waa xadiis daciifa waa xadiis daciif oo nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka sugan ma aha ahlucilmiguna waa daciifiye haddiiba laga soo qaado inuu sugan yahayna culammadu waxay ku xambaareen salaad laba macnoay leedahay oo macno sharci ah iyo macno luqawi ah macnaha sharcigii waxa weeye waa salaada cibaadada maqsuuskaa wey cibaadatun daatu aqwaali waafcaali maqsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim waa cibaado gaar ah oo waxa weeye takbiir lagu furfurto oo salaamo naqsi lagu khatimo marka cibaadada gaarka haddii looga jeedo wax niyaabi ma gasho macno labaad baa salaad loo isticmaalayo ducada lafteeda waa loo isticmaala wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum baa ilaahayo ay ina salaataka ina ducaaka ducadaada ayaa looga jeeda marka waxa weeye culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen haddiiba xadiidku uu sugnaado waxay ku xambaareen in ducada looga jeedo amaa salaad yani markaa la yaqaano ee cibaadada maksuuska ahayd wax niyaabo la yidhaahdo yani markaa ma gelayso wax niyaabo la yidhaahdo ma gelayso adigu calaa kulli xaal ahlucilmiga oo baabkan markaysagaa qiyaas yani geliyey waa jiraan oo masalada markaysagaa markaa wax qiyaastay laakiin waxa weeye oo yidhi markaysa waxaa markaa cibaadaadkii badaniga ah cibaadaadkii maaliga ah kuwii markaysaga badanki iyo maalka isugu jira mid walba waxbaa markaysaga niy yani marka ay ka gashay oo qofkii markaysa waxaa markaa inuu kaga intifaaci karo yacni markaa la arko calaa kulli xaal laakiin sida saxiixa ah sawaabkaay waxa weeye adilada waa an laysa lilinsaani ilaa maa saca waa caam cumuumka wax kasta oo daliil ay ku sugnaatay inay maydka anfacayso waa laga soo reebaya wixii aan daliil loo haynin cumuumka ay baaqi ku tahay wixii aan daliil loo haynin cumuumka ayay baaqi ku tahay markaa shaygu asal buu leeyahay asalkiisu waxa weeye maydka inayna anfacaynin wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale laakiin wax alla wixii daliil loo helo inuu anfacayo daliil loo helo yacni waxay tahay mid laga soo reebayo ayay tahay oo sidaas yadaabay mustathnan yani marka masaaisha kale baabkan ku tacalluqa waxaa ka mid ah yani sheekhu waxa uu inoo tilmaamay in dadka amwaadda ah ee dhintay ay anfacayaan markaa ducada iyo sadaqaadku inay anfacayaan dad fara badan inay u duceeyaan amwaaddii iska daaye waxay doonaan amwaadda laftoodii inay iyaga baryaan oo wax weydiistaan oo way cagsiyeen arrinkii sharcigu markaysa waxaa markaa uu sharciyeeyey sida shuraaxda qaarkood oo kitaabkii ay tilmaamayaan waayo sheekha la yidhahdo ibnu maanic waxa uu yidhi daxaawiyada sharxaa yacni ana alaxyaaa hum aladiina yadcuuna lilamwaat wayas'aluuna allaha lahum alraxmata walmaqfira وقد عكس ذلك عباد الأموات فدعوهم مع الله ومن دون الله ودعوتهم شرك أكبر مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بالشيء قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى هذا الدعاء شركا وعباد القبور يدعون أن الأموات يدعون أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفى yacni sheekha ibnu maanic la yidhaahdaa waxaa markaa uu ku sheegay tacliiqaadka uu ku leeyahay alcaqiidatu alطaxaawiya markay ahayd dadka markaa nooli kuwa dhintay inay u duceeyaan waxaa markaa dhacday in arrinkii la dabagediyo oo dad badan inay amwaadii u duceeyaan iska dhaafa iyagii inay markaa kaalmo weydiistaan oo iyagii ay baryaan ama si madax bannaan iyaga ha u baryaan amaba markaa ilaahay ha la baryaan tay doonaan baa ha sameeya arrinka noocaasoo markaa amwaadda in la baryo oo iyaga markaysagaa gargaar la weydiisto oo iyaga markaa la istinjaado waxay tahay markaysaga waa shirki akbar adillo badan baana inoo tilmaamaysa in shirki akbar ay tahay ahlu cilmiguna waa isla ogol yihiin in waxa weeye gaalnimo ay tahay iyo shirki akbar adilada markaa tilmaamaysana waxaa laga qaadanayaa nusuusta ku soo aroortay cibaadada in ilaahay loo gaar yeelo ilaahay oo keliya la caabudo waayo ducada ilaahay cid lala baryayaa waa cibaado lala caabudo ilahay waxa uli waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin yacni ducadii ilaahay la baryayay cibaado la caabudayo inay tahay ayaa ayadu inoo tilmaamay وkذلika نبgu صلى الله عليه وسلم waxa u hi xadيiثka صحيixa الduعاء هو العibaadة duعaadu yada ayaa عibaad ah duعaadu yada ayaa عibaad ah marka نصuusta sheegaysa cibaadada in rabbi loo gaar yeelo oo keligii la caabudo oo dhan baa laga qaadanaya in cidda la baryayaana ay noqoto allah oo keli ilahay waxa uhi وإida sألka عibaadي عaنيi faإنii qريب أجiب daعوaة الdاaعي إda daعا فlيsتجيبوا lي وليؤmiنوا bي لعلهم يرشدون addoommadaydu hadday kaa weydiiyaan anigu waan dhowa nusuusta kale ee ku soo aroortay ee tilmaamaysa hadday addoommadu kaa weydiiyaan nebiga lagu yidhaahdo faqulba had iyo jeer la raaciya oo waxaa la geliyaa markaysaga waxaad ku tidhaahdaa يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة يقوى لمدك آه قل هي مواقيت للناس قل بالغ ويسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل بامرك الأرض يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم قل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين يعني waxa layna ugu tilmaamayaa yasaluunaka marka la yiraahdo waxa lagu jawaabaa waxaad ku tiraahdaa laakiin ducadii maxaa la yidhi waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun faqul inii qariibun miyaa la yidhi lama odhan qulba qul lama odhan qul lama gelin fainii qariibun baa ilaah yidhi nugtada ahlucilmiga qaarkood baraarujiyeen waxay tahay waxa ducada qul loo gelin waayey laakiin su-aalaha kale jawaabtooda qul loo geshay bimacnaa ducadu inay cibaado too waasita aynay markaa aqbalaynin ee toos rabbi loo caabuday sida toos loogu caabuday ee aan cibaadaadkii wax ka cid kale loo sii marinayn ayaa marka ay tahay ducadiina inaan cid kale oo waasita a la sii marayne toos ilaahay loo bari nuqtada ahlucilmigu baa raojinaya waa taas yada نبي صلى الله عليه وسلم وحو إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وحمرك إله يري آه نبي صلى الله عليه وسلم آيات بدن با waxa lagu sheegay inaan marka waxa weeye aanu dur iyo nafci toona u hananayn قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا waxaad ku tidhahdaa wax markaa nafci ah iyo wax markaa dhib iyo dheef midnaba idin hanan maayo sidaa ku dheh nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ilaahay yidhi in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum haddaad baridaan ducadiinna maqli maayaan maalinta qiyaamana shirkigiina waa idinku dafirayaan marka ducadii ilaahay cid aan ahayn la baryayo ee la gargaar weydiisanayo ee dhibaato inay kaa daafacaan la weydiisanayo ee nafci inay ku soo jiidaan la weydiisanayo inay tahay shirki oo ay gaalnimo tahay baa nusuustu adilada kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nabigu wa inoo sheegay marka waxa weeye shirki akbar maadaama ay tahay waa arrin markaysagaa kufri oo millada lagaga baxayo markaa nusuusta cibaadada sheegaysa oo dhanna waa laga qaadanaya waman adala miman yadcu min duni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaaa wakanuu bicibaadatihm kaafiriin inay cibaado tahay ducada ilaahay kayrkii la bariyey cibaado la caabuday inay tahay bay ku tusinaysa ahlucilmiguna ijmaac bay ku soo naqliyaan ay ku ijmaacsan oo waxa weeye ahlucilmi badan baa waxay yidhaahdeen man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim kafara ijmaaca ka waxa weeye ilaahay waasito uu u sii maro oo xagga markaa cibaadada iyo taqarubka uu ilaahay ugu dhowaado oo u sii maro oo wixii ilaahay lagu caabudayo la sii mariyo oo iyaga la baryo oo iyaga la tala saarto kii sidaas ictiqaadiyaa kafara ijmaacan ahlucilmigu waxay isku waafaqsan inuu kaafir yahay oo u gaaloobay ambiyadana wax la yimi oo yidhi waxa weeye ilaahay cid aan ahayn ha la baryo oo aniga ha lay baryo sheikh hebel ha la baryo weli hebel ha la baryo yacni ambiyada kuma jiro ambiyadoo dhami waxay isla ogolaayeen in ilaah oo keliya la baryo waana arrinkay ku baaqayeen cibaadaadka in rabbi loo keliyey cibaadaadka rabbi loo keliyeyna waxaa ka mid ah istiqaasada iyo ducada ayaa ka mid ah istiqaasada iyo ducada ayaa marka isaga ka mid marka sidaas aawadeed baryada markaysagaa la baryayo amwaadda hadday awliye yihiin hadday mashaayikh yihiin hadday ambiye yihiin waxay noqonaysaa shirki akbar ayay noqonaysaa waxaa dhici karta in lagu magacaabo la yidhahdo waa tawasul oo tawasul hadday tahayna tawasulku waa mashruuc jawaabtu waxay tahay arrinka ku saabsan magaca in la bedelo oo tawasul lagu magacaabo xaqiiqada waxba kama bedelayso alasmaa laa tugayiru lmacaani magacyadu ashyaada macaanida iyo xaqaa'iqda waxba kama bedesho oo hadduu qofku khamri cabo oo uu ku magacaabo mashruubaat ruuxi- ruuxaaniya ama uu ku magacaabo caano ama uu ku magacaabo markaysaa markaa dir bilaa dembi dee bilaa dembi kuma noqonayso waa xaaraan wuxuu cabay magaca uu ka bedelayna waxay ka bedelaysa ma jirto laaluushkii hadduu isticmaalo oo uu laaluushkii markaa caano ula baxo oo yidhaha caanihii nasiibee ya ama uu yidhaahdo waxa weeye laaluushii hawl fududayn ku magacaabo u yidhahda rashwo lama yidhaahdo tane iyo laaluushe hawl fududayn baa la yidhahdaa dee magacu wuxuu bedelayaa ma jiro alasmaa laa tugayiru lmacaani waxaana u daliila nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu inoo sheegay dadka qaarkood oo khamriga cabbi doonaa inay magaca ka bedeli doonaan mana tilmaamin markaysagaa magaca bedelaadee khamriga ka bedele inay xukunkii wax ka bedelayso ma tilmaamin waa ta kale nabigu sal allahu alayh wasalam waxaa dhacday in markaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ijcal lana daata anwaatin kama lahum daatu anwaat nabiguna wuxuu ku yuri sal allahu alayh wasalam qultum waladii nafsii biyadih nafsu muxammadin biyadih kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha wuxuu tilmaamay ijcal lana daata anwaatin kama lahum daatu anwaat inay la mid tahay ijcal lana ilahan kama lahum aaliha magacoo laga bedelayoo daatu anwaat loo bixiyey inaynay xaqiiqadii waxay ka bedelaysaa jirin baa nabigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam oo waxa weeye ay hadalkii marka ay yidhaahdeen hadalkii ay yidhaahdeen yacni kuwii reer banu israa'iil inay la mid tahay oo waxay ka bedelaysaa inay jirin ayaa markaa laynagu sugay ahlucilmiga soo naqlinaya man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim ahlu cilmiga soo naqliyey waa fara badan yihiin culamo badan baa soo roray kutub badan oo markaysagaa fiqigana waa ku taalla oo aliqnaacu ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weye iqnaaca waxaan ujeedaa markaysagaa yani xajaawi uu leeyahay ee kutubta muctamadka ee xanaabilada ay ka mid tahay kutub badan oo markaysagaa fiqiga oo xanaabilana waa soo roray sida furuucda ibnu muflix sida markaa iqnaaca adigu kutub badan baa markaysaga arrinkaas soo rara culamada shaaficiyada ka sii raray waxaa ka mid ah ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa la yidhahda aliclaam biqawaadic lislaam aliclaam biqawaadic alislaam oo waxyaalaha riddada ee lagu gaaloobay uu ku sheego isaguna waa ka naqliyey oo saaxibulfuruuc buu ka sii raray wax tacqiib la yidhahdana kuma samay arrinkaa ijmaaca ah ee culammadu isku waafaqsan tahay bariista markaa la baryayo cid ilaahay ka sokaysa oo shafaaco la weydiisanayo oo bimacnaa aan kula joogin oo ama dhibatay ama haa'ibka ah inay shirki akbara tahay saaxibuliqnaac markuu ka rarayo soo rarayo hadalkaasoo taqyadiin ka soo rarayo waxa uu odhanayaa waayo arrinkaasi waxa weeye waa ka ficli caabidin caabidi lasnaam kuwii asnaamta caabuday oo kaluu la mid yahay amwaadaa la baryaya oo maxay yidhahdeen maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno inay ilaahay dhoweyn noo dhoweeyaan mooyaane wax kale u caabudi mayno marka waxa weeye waxay kaga duwan yihiin dadka qaarkood oo ficilkii oo kale la imanaya cibaadayna ku magacaabay laakiin qoladii hore ama mushrikiintii hore waxay ku magacaabi jireen cibaado oo waxay odhanayeen umaanu caabudayno inay ilaahay noo dhoweeyaan mooyaane waa caabudaynaa laakiin waxaan u caabudana inay ilaahay noo dhoweeyaan qaar kale magacuun bay ka bedelayaan sidii rashwada magaca looga bedelo iyo laaluushka iyo khamriga iyo magacyada looga bedelo bay magac uga bedelayaan markaasay tawasul iyo tashafuc iyo tabaruk ku magacaabayaan oo ilayhin ugama ta yani markaa tashafucayno ama ugama tabarukayno ama ugama tawasulayno inay ilaahay noo dhoweeyaan mooyaane wax kale laakiin tawasulka ay ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin kaam ah tawasulka markaa atawasul biljaa la yidhahdo as'alu bijaahihi as'alu bixaqihi yacni ilaahay baan waxaan ku weydiisanayaa xaqiisa ama jaahiisa kaasi waa tawasul ahlucilmigu isku khilaafeen laba qowl oo macruufana ay ka leeyihiin inkastoo sawaabku yahay inuu bidco yahay oo markaysaga aanu banaanayn sawaabku u yahay haddana culamada qaarkood oo banaynaya jira laakiin arrinka ku saabsan baryista iyaga la baryayo e aan ilaahay la baryaynin taasi waa ta shirkiga ah oo kufriga iyo gaalnimada ah waajibna ay tahay markaysagaa in laga tago wax daliila oo mas'alada noocaasa u daliilana mid markaysagaa loo hayaa ma jirto waa shubahaat iyo abaaiil waxaa ka mid a waxyaalaha loo daliishaday nabigaa yidhi sala allahu alayh wasalam idaa acyatkum idaa acyatkum alumuur facalaykum biasxaabi alqubuur haddii umuuruhu ay idin daaliyaan asxaabulqubuurka markaysaga waxaa laazima oo iyaga barya ahlucilmigu waxay sheegeen xadiidkaasi waa mawduuc nebiga waa lagu been abuurtay waayo wax fara badan oo aanu odhan baa laga sameeyey axaadiistana waa la kala shaandheeya karbala lagu sameeya marka xadiidkaasi waxa weeye xadiisuu nebigu yidhi ma aha waa been abuur rasuululahi muxamed sala allahu alayh wasalam lagu been abuurtay wakadalika axaadiis badan oo kale oo markaysaga lagu been abuurtaa jira sida tawasalu bijaahi faina jaahi cinda allahi cinda allahi caiim waa mawduuc culamado dhanna waa sheegeen markaysa waxaan inuu mawduuc yahay waa isla ogolyihi inuu mawduuc yahay been abuur inuu yahay nebiga musabid ah oo aanu odhan oo laga sameeyey iyaga nebiga jaahiisu waa wen yahay iyo sharaftiisu ha yeeshee ma odhan tawasalu bijaahi faina jaahi cinda allahi caiim waa mawduuc axaadiista markaa la daliishanayo waa in loo hayaa yani marka waxa weeye sixo oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi man xadaa man xadaa bixadiiin yaraa anahu ama yuraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibiin ka xadiis ku warrama xadiiskaasoo marka ahlucilmiga agtiisa la ogsoon yahay inuu markaa been yahay yuraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibiin kuwa beenawaasiyada waa mid ka mida xadiis mawduuca ninka nebiga ka sheega oo lagu been abuurtay oo culammadu ay taqaano inuu xadiiskaasi been abuur yahay waxa weeye isaguna beenawaasiyadu ka mid waayo waxa aan nabiga sala allahu alayhi wasalam laga haynin oo ahlucilmigu aynay caddaynin inuu nebigu yidhi oo saxiix yahay in markaa la yidhaahdo nebigaa yidhi markaysaga mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha marka calaa kulli xaal masaladaa markaysaga amwaadda la baryayo mashruuc sidaasaynu ahay ziyaarada sharcigu waa jirtaa laakiin ziyaarada sharcigu ogol yahay waxay ku kooban tahay waa laba shay ama laba maqsad maqsadka koowaad waxa weeye ee looga dan leeyahay waxa weeye waa in lagu cibro qaato oo lagu xasuusto geerihii oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey waxaan markii hore idinka reebay inaad xabaalaha siyaarataan oo booqataan markii hore waa idiin diiday muxuu markii hore nebigu u diiday nebigu markii hore wuxuu u diiday dadka wasaniyadii iyo markaysa waxaan markaa dadkii caabudayay qubuuraha iyo dadka saalixiinta ah waktiga dhow kasoo islaamay kasoo noqday ayaa badnaa markaa sidaas aawadeed inta markaysaga tawxiidka iyo shirkiga si fiican ay u kala baranayaan ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam marxalad mucaqata uu u diiday inay qubuuraha marka hore soo booqdaanba laakiin markii dambe nebigu waa baneeyey oo waxau hi fazuuruuha hadda soo booqda bu markii hore waa idiin diidaye laakiin hadda ordoo soo siyaarto soo booqda maxaa looga jeedaa marka lasoo booqanayo fa inaha tudakirukum alaakhira ujeeddada koowaad waa in aakhiro lagu xasuusto adduunyadana lagaga zaahido oo marka in la dhimanayo la aqoonsado dabeedna markaysaa markaa geeridii marka lagu xasuusto naftii wacdi bay ugu filantay kafaa bilmaqti waacida baa layi geeridaa wacdi qofka ugu filan maqsadka labaadee laga leelahay waa maxay alixsaan ila lmayit kan mayidka ah in loo samafalo oo loo duceeyo oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau inoo sharciyeeyey in qubuuraha marka lasoo booqdo in la salaamo qubuuraha muslimiin assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina walmuslimiina waina in sha allahu bikum laaxiquun yakfir allahu lana walakum antum salafuna wanaxnu bilaafar wakadalika alfaad kale oo ka yara duwanna waa soo aror dhammaanteed wax weydiista lama odhan ee waxa la yidhi markaysaga u duceey intaad salaamtaan salaamtu waa duco waxa weeye markaa dembi dhaaf ilaahay weydiiye dembi dhaaf ilaahay weydiiye yakfir allahu lana walakum ilaahay idinka iyo annagaba ha dembigeenna ha dhaafo ilaahay nabadgelyadiisa iyo naxariistiisu korkiina ha ahaato assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina walmuslimiin annaguna waa idinka daba imananaa raadkiina aanu hayna adduunyada ku waari mayno marka waa samafal maydkii loo samafalayo oo loo ducaynayo iyo aakhiro in lagu xasuusanayo qasdiga labaad ee qasdiga saddexaad ee raaci karaa waxa weeyaan waa in looga jeedo yani marka imtisaal amar qaadasho in looga jeedo nebiga amarkiisii in la fulinayo fazuuruuha uu in amray saddexdaa shay waxaan ahayn ziyaarada sharcigaa kama mid aha ee waxay tahay waa mid aan bannaanayn wixii ziyaaro lagu magacaabo ee saddexdaa shay ka baxsan waxay tahay waa mid muxarama oo aan bannaanayn oo u dhaxaysa inay tahay ziyaara shirkiya aw ziyaara bidciya inay tahay ziyaaro bidco ah oo aan bannaanayn oo dalaalo ah laakiin gaalnimo aan ahayn ama inay tahay ziyaara shirkiya oo ziyaaro gaalnimo ah inay tahay labadaas waxba kama dhexeeya wax alla wixii kale intaa ziyaado ka ah hadday tahay dadka qaarkood oo isku masaxaya hadday tahay ciidda laga soo guranayo maryaha laga soo dilaacsanayo yani waxa weeye barakaysiga laga barakaysanayo dawaafka dadka qaarkood ku dawaafaan markaysa waxaan markaa wax weydiisadka la weydiisanayo la baryayo yani waxyaalaha noocaas oo dhan waxay tahay midaa mashruuca dul fadhiisadka la dul fadhiisanaya qubuurihii markaysa waxaan markaa la dul joogayo yani qabrigii ziyaaradka ka noqo iska tag laakiin waxa weeye qabriga dul fadhiiso markaysaga waxay dul joog oo intaasoo caanamaal joog wax mashruuca ma aha wax mashruuca oo bannaan oo wax daliila leh ma aha hadday tahay dhisitaanka la dhisayo hadday tahay waxa lagu dulqalayo waxyaalaha noocaas oo dhanbayna markaa mashruucu ahayn marka khulaasatlqowl yani baabkan marka waxa weeye sidii mashruuca ahayd yani waa inta markaysaga in lagu kaaftoomo ziyaarada sharciga ah amaa ziyaarada shirkiga ah iyo ziyaarada bidciga ahi waxay tahay markaa mid aan bannaanayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaxfiruka
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay nagu dembeeyey mawduucii ku saabsanaa زيارة القبور كأيو زيارة الشرعية إيو زيارة مركا غير الشرعية كلا عضين تاينو مركا كلا عضينيني مركا خلاصاهانا واتي الماني زيارة مركا الشرعية أهل العلم إذا وحدي دليل يشرين وعلماء السكوة خفصيهين أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوار والصيد أي شيء زيارة الشرعي وحيكون كوابنتهاي إن وحوي قبرنا لصواب وقضاه oo lagu xasuusto geerida lagu xasuusto waa midda labaade in yacni markaa maydka ixsaan loo sameeyo oo marka ilaahay loo baryo oo loo duceeyo waa midda saddexaade imtisaal in looga jeedo amarkii la qaato rasuulka sala allahu alayh wasalam fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira wixii intaa ka soo haray oo ziyaaro lagu magacaabay inayna ka mid ahayn ziyaarada oo ziyaaro sharciya aynay ahayn ay tahay ama ziyaara shirkiya aw ziyaara bidciya ama ziyaaro bidciya inay tahay ama ziyaaro shirkiya inay tahay labadaas inay tahay markaa mid ahaan baynu markaa tilmaanay istinjaadka iyo istiqaasada amwaadda la baryayaana inay mashruuc ahayd ee muxaram tahay oo shirkun akbar gaalnimo weyn oo milada islaamka laga baxayo inay tahay baynu soo tilmaanay waasito in laga yidhahdo waa laga dhiganayaana waa arrinkii markaa ictiqaadkii ay ictiqaadsanaayeen mushrik ilcarab laftiisi weeye maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno mooyaane inay ilaahay noo dhoweeyaan dhoweyn mooyaane wax kale u caabudi mayno bacdi shubahaat oo mawduuca ku saabsanna waynu tilmaanay sida axaadiis mawduuca oo la deliishanayo oo ay ka mid tahay idaa ciyadkum lumuur facalaykum biasxaabi lqubuur inay tahay iftiraa nabiga lagu been abuurtay sala allahu alayh wasalam baynu hore usoo cadaynay waxaynu kale hadda usii idaafaynaynaa shubhatun ukhra haddii la yidhaahdo amwaadan aanu istiqaasoonayno aanu gargaar weydiisanayno ama aanu baryayno awliyada iyo waxyaalaha la midka ah ee ama dhintay ama naga maqan waxaanu markaa qabnaa inay asbaab tahay oo sababun ay tahay inay iyagoo iskood wax u bixiyaan ama nafciya duri inay sidooda u mulkiyaan oo u haystaan ma ictiqaadsanin ee waxaanu ictiqaadsannahay inay sabab tahay cala sabiili majaaz baanu ugu tiirinay oo aanu hi markaa noo gargaar ha yeeshee muraadkaan u jeednaa waxa weeye ilaahayow iyaga noogu gargaar sidaas iyadaa baan uga jeednaa asbaab haddii loo jeedana markaysaga arrinka noocaasi markaysaga mid xaaraama ama markaysaga ma aha ee waa majaaz ahaan baa loogu jiriy shubhada noocaasa jawaabteedu waxay tahay waa mide sababtu asbaabtu waxay u qaybsantaa saddex sababood asbaab sharciya iyo asbaab caadiya iyo asbaab wahmiya shareecadu asbaab sharciya iyo asbaab caadiya waa ugasha laakiin asbaab wahmiya wax la yidhaahdo oo la ismoodsiiyo waxaasi inuu sabab yahay laakiin aan sabab ahayn shareecadu ma ogola arrinkana sabab sharciga ma aho sabab sharciga hadduu yahay adilada kitaabka iyo sunnada kusoo aroori lahaa in markaa amwaadda la baryo ama awliyada la baryo marka maadaama ayna nusuustii kitaabka iyo sunnada ayna kusoo aroorin yani markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam taabiciintii iyo salafkii ummadduna aynay samaynin yani arrin noqonaya markaysa waxaan markaa sabab sharciya ma aha sabab caadiyana ma aho caadi ahaan arrin lagu ogaan karo o lagu garan karo ma ahe waa arrin umar umuurtii diiniga ku saabsan umuurta diinigaana adilla sharciya ayaa lagu ogaada ee waaqic ahaan baa sidan dhacday wax lagu garan karo ma aha marka waxa weeye waa asbaab wahmiya shareecaduna asbaabta wahmiga waa burisa waa midda labaade yaa idinku yidhi sabab kasta waa banaanta miyaanad ogeyn sababuhu inay u qaybsamaan sababo xaaraan ah iyo sababo markaysaga waxa banaan oo mashruuc ah asbaabta waxaa ka mid ah asbaab xaaraan ah shayga haddii sabab xataa loo sugo waa inay sugnaataa sababtaasi inay tahay sabab sharci oo banaan inay tahay waa in la sugaa wa ilaa zinadu waa sabab waana sabab awlaad iyo ubad lagu helo laakiin waa sabab xaaraan sabab xaaraan wey rishwada laaluushka ribadu waa sabab waa sabab xoolo iyo adduunye lagu khasbado ha yeeshee waa sabab xaaraan marka asbaabtii waxay u qaybsantaa asbaab xaaraan ah iyo asbaab yani markaysaga mashruuca ama banaan ayay u qaybsantaa marka waxa weeye inay tani tahay sabab banaan waxay u baahan tahay daliil ee sabab kasta markaysaga waxan markaa waa banaan tahay waa la yska qaadan karaa macnaheedu ma aha waa midda kale majaaz ahaan baan marka ugu tiirina iyaga yani majaasku meel kasta ma galo yani ahlu cilmiguna waxay yidhaahdeen hadalada kufriga ciddii ilaaqdo dee tilaabo majaaz baan uga jeeday inaan laga aqbalayn bay markaysaga kutubtooda ku daweyna wa ilaa markaysaga waxaa ka dhalanaysa markaysaga shareecadii in la ibdaaliyo ayaa ka dhalanaysa imaam lghazali waxa uu odhanayaa yani maqaalaadka markaysa waxaad markaa khatartaa cidda ku hadasha oo daba tidhaahda markaysa waxaad markaa majaaz iyo wax lamida ayaan uga jeeday looma awilayo buu yii yani marka waxa weeye ximaayatan lishariica shareecada markaysaga ilaalin la ilaalinayo darteed baan loogu awilaynin ayay markaa yidhahdeen sidaas aawadeed ayaa rag badan oo tashaduxaad ku dhacay ay markaa dhacday salafku inay ku gaalnimo xukmiyeen oo aynay wax ta'wiilaad la yidhaahdo aynay markaa ugu samayn wa ilaa waxaa ka dhalan karta baa la yidhi qofku hadduu doono intuu yidhaahdo ciisa ilaah dabeedna markaysaga inuu yidhahdo majaas baan ujeeda waa min baabi xadfi lmudaaf oo waxaan ujeedaya rabu ciisa waa min baabi xadfi mudaaf oo mudaafkii baa xadfano rabu ciisa ilaah baa muraadkaygu ahaa waxaana la ogsoon yahay ahlucilmigu dhammaan inaynay aqbalaynin warka noocaas ah oo hadduu iska ilaaqo o yidhahdo ciisa ilaah oo hadhow yidhahdo waxaan ujeeday yani markaa rabu ciisa ilaah inaan markaysaga maqbuul markaysaga aynay ahay yani markaa taas iyada ah inayna maqbuul ahay wakadalika hadduu yidhahdo ciisa ibn llah ciisa waa ina ilaahay aw dabeedna yidhahdo waa min baabi xadfi lmudaaf oo majaaz ahaan baan u jeeday aqsaamta majaaskana waxaa ka mid ah xadfulmudaaf nooca la yidhahdo majaasu naqsi la yidhahdo kaasaa ka mid ah oo waxaan u jeeday ciisa ibnu amatillaahi oo amatiba xadfanu mudaafki ah inaan la aqbalayn bay culamadu isku waafaqsan yihiin marka wax kastoo majaaz markaa lagu magacaabo ahlucilmigu markaysa waxaad markaa ma aha mid ay aqbalayaan ee waxa weeye marka hore waa inay qariina taallaa waa in calaaqa ay taallaa yani shayga markaysa waxaad markaa majaaska iyo shayga xaqiiqada ka dhexaysa waa marka labaad ee qariino siyaaqa u cayimaysa macnaha majaaziga in loo jeeda waa inay wehelisaa wailaa laa yuqbal faminhu jaa-izun wamaa qad manacu wa kullu waaxidin calayhi ajmacu saaxibu lmaraaqi waa ka markaa nadmigiisa usuulka ah ku odhanaya ee alfiyada ah yani waxa weeye majaaska markuu ka waramayay faminhu jaa-izun wamaa qad manacu majaaska waxaa ka mida nooc markaa banaan iyo nooc culammadu manciday oo diiday baa ka mida majaaska وكل واحد عليه أجمع متكست oo labada kamida culimadu waa ku ijmaaceen oo majaaska noocan la aqbalayeen inay jiraan culimadu waa isku waafaqsan kaasina waa kan wax qariina la yiraahdaa oo amaarada yiraahdo macnaha ku tusinaya aynay wehelinin in la aqbalayn isku waafaqsan marka waxa weeye shay kasta oo la yidhaahdo shaygaasi waa majaaz ma aha mid la iska aqbalayo wa ilaa waxaa ka dhalanaysa shareecada dhammaanteed in la ibtaal gareeyo oo la buriyo oo lagu talaacubo oo markaa mid waliba wuxuu doono iskaga hadlo taas yada baa ka dhalanaysa marka taasna sidaas yada ah ayaan marka loo cuskanaya tawasulka waxaa jira tawasul la isla ogol yahay oo mashruuca adilada kitaabka iyo sunnada kusoo aroortay tawasulkaasi waa maxay ma aqaan hore inaan usoo sheegnay yacni waxaa ka mid ahaa ilahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa in lagu tawasulo rabbi lagu baryo walilahi alasmaau lxusna fadcuuhu biha tawasulkaas waa tawasul mashruuca binafsi lqur'aan baana layidhagu amray ilahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa in lagu tawasulo wakadalik waxaa ka mid ah acmaasha saalixa in lagu tawasulo ilahay lagu baryo ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا marka waxa weeye waa tawassul yani iimaankii lagu tawasulaya camalkii saalixa baa lagu tawasulaya qisadii saddexda nin baa ka mid ah qur-aankana meelo badan bay kaga soo aroortay acmaasha saalixa ah iyo asmaada ilaahay tawasulka lagu tawasulayaa qur-aanka waa ku fara badan nooca saddexaad ee tawasulka ka mid waxa weeye ee mashruuca ahi nin saalixa ama salaax iyo wanaag aada ku tuhmayso oo aada u malaynayso inaad tidhahdo ilahay i bari oo ama yacni markaa nool oo kula jooga amaba kaa maqan oo laakiin asbaab caadii isku kin xidhayso war aad u dirto fariin aad u dirto iyo wax lamid taasi markaysa waxan waxay tahay waa mid bannaan inaad tidhahdo ilaahay ii bari saxaabaduna rasuulka sala allahu alayh wasalam intay u yimaadaan bay odhan jireen ilahay inoo bari dadka kale ee saalixiintaana waa bannaan tahay in markaa la yidhahdo ilahay inoo bari ducadeenu rasuulka sal allahu alayh wasalam wasiilada ugu ducaynayna waa noocaas oo kale allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada lilwasiilata walfadiilata wabacadka muqaama mahmuudan iladi wacadta iyadoo iyada wax kale ay weheliyaan oo marka ay ka mid tahay waxyaalaha weheliya inaga fadli iyo xasanaad si uu inoogu sugnaado aynu ilaahay ugu sii baryo waa midda kale nebiga wasiiladu inay usugnaatay salligu usugnaatay nabadgelyadu usugnaatay naxariistu usugnaatay laakiin inuu mar walba ilaahay usii siyaadiyo aynu ilaahay uga baryayna marka waxa weeye noocaasina calaa kulli xaal inaad cid aad salaax ku tuhmaysaa tidhahda ilaahay ii bari waxa weeye waa mid bannaan wey ama cid dhimatay inaad tidhahdo ilaahay ii bari walow qabrigaba haddaad doonto tag inaad tidhahdo ilaahay ii bari markaysaga inaad tidhaahdaa kuma bannaana mashruuc ma aha mashruuc ma aha inaad tidhahdo ilaahay ii bari ziyaara sharciya ma wakadalik cid kaa maqan oo asbaab caadi isku kiin xodayne inaad u dhawaaqdo aad tidhahdo markaysaga ilaahay ii bari iyaduna asbaab markaysaga markaa sabab sharciya ma wax mashruuca yani markaa taasi ma aha aayaddan baa dadka qaarkood daliishadeen walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfaruu lidunubi walow anahum walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfara lahum rasul lawajadu llaha tawaaban raxiima yani aayaddaas ayaa waxa weeye bacdu nnaas laga yaaba inay daliishadaan qisana waa soo naqliya nin cutaybi la yidhaahdo inuu yidhi nin acraabiya yimi qabriga rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa waxa uu yidhi yaa khayra man dufinta bilqaaci acdumuhu fataaba min tiibihina alqaacu walakamu nafsi lfidaau liqabrin anta saakinuhu fiihi alcasaafu wa fiihi aljuudu walkaramu shicirkaasuu tiriyey nebigaanu la hadlay sala allahu alayh wasalam markaasuu yaa rasuul allahi waa dembaabay ilaahay markaysaga waxaan ii bari markaysaga inaad dembi dhaaf i weydi markaasaa dabeed markaysaga lula i qabatay indhahayga markaysagaa lula qabatay markii lula qabatay yaa markaysagaa laguuri ninka gaadho waxaad u sheegtaa markaysagaa in loo dambi dhaafay adigu qisada noocaas ah ahlucilmi badan waa soo rareen laakiin waa qisa yani markaysagaa aan xujo ahayd sababtuna waxay tahay waa mida sanad ahaan may asixin cutaybiga la sheegayaana waa majhuul lama garanay arrinkuna manaan buu ku saabsan yahay axkaamta sharciga ana lagama qaato riyooyinka axkaamta sharciga adilada kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca markaysaga ahlucilmiga ay isku waafaqaan mujtahidiinta ahi ama muqalidadu waxay isku waafaqaan aan xadul ijtihaad gaadhin iyagu muctabar maaha ahlucilmiga xadul ijtihaad gaadhay ijmaaca ay isku waafaqaan iyo qiyaaska saxiixa intaasaa xuja laakiin manaamaadku kama mid aha waxyaalaha xujada manaamka iyo riyada iyo ilhaamka iyo waxyaalaha noocaasi xujo ma aha طريق شرعي oo laga qaato markaysaga diintana ma marka waxa weeye awalan ninku waa majhuul laga soo naqlinaya ثانيا waxa weeye waa manaam bay ku saabsan tahay manaamkana markaysaga xukun sharciya lagama qaato waa marka kale ee saddexaad ee aayaddu daliil uma aha salafkuna macnaha kamay fahmin oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam axad sameeyey inuu waxa weeye qabriga rasuulka intuu tago uu yidhahdo rasuul allahi yaa rasuul allahi waa dambaabay ilaahay dembi dhaaf ii weydii axad sidaa sameeye lama soo naqlin lama soo naqlin bale duco may weydiisan markay yani markaa nebigu dhintay dabadeed marka xataa abaaruhu ku dhacaan cid kaley ku tawasuli jireen oo odhan jireen ilaahay noo bari cid kaley ku tawasuli jireen macnaheeduna ma aha inay odhan jireen yani ilaahay ow barakadiisaan wax kugu weydiisanayna ama jaahiisa ama qadarkiisa ama wejigiisa laakiin maxay odhan jireen yani cabbaas oo kale intay u yimaadaan bay odhan jireen markaa ilaahay noo bari sidii markaa cumar bn khaaab ba waktigiisii uu sameeyey markii abaarta weyni dhacday waxa markaa uu sameeyey inuu markaa cabaas bn cabdilmualib markaa u yeedho oo uu ku yidhi ilaahayow markii nebigaagu noolaa sala allahu alayhi wasalam isaga ayaanu kugu tawasuli jirnay bimacnaa isaga ayaa markaisagaa roobdoonta noo samayn jiray hadda waxaa markaa laga tilmaamaya waxa wey tawasulkan waa kii ducadiisa lagu tawasuli jiray ahaa hadda nebigaagu waa dhinta bimacnaa taana wuxuu tilmaamayaa tawasulka markaysa waxa markaa nebigu markuu dhintay dabad in lagu tawasulaa saxaabadu inaynay samaynin ayaa xadiidkaa saxiixa bukhaari iyo soo wariyeen tilmaamay nebigaagina waa dhintay bimacnaa albaabkaasi markaysagaa in hadda la yidhahdo noo ducee inuu ariiqaasi go-ay buu cumar bnu khadaab tilmaamay hadda waxaanu kugu tawasulaynaa oo markaa waxa weeye adeerkii nebigaaga oo cabaaska marka cabaas may odhan allahuma ina nas'aluka bijaahi cabaas ama bixaqi cabaas yani jaaha cabaas ama qadarka cabaas ama markaysa waa markaa xaqa cabaas baan kugu weydiisanaa may odhan hadday sidaa leeyihiin way odhan kari lahaayeen allahuma ina nas'aluka bixaqi nabiyika muxamadin sala allahu alayh wasalam manay odhan marka sidaas aawadeed taas leexashaday ka leexdeen waxay kutusinaysaa in tawasulku aanu ahayn miday jaahiis iyo xaqiisa ku tawasulay laakiin ducadiisay ku tawasulay ducadiisana waa duceeyey cabaas oo maalintan muxuu ku duceeyey ducadiisa markaysa waxaa siduu xaafid ibn xajar ba fatxubaari kusoo oranayo waxa odhanaya zubayr ibnu bakar baa waxa uu soo wariyey inuu cabaas maalintaa ducadu ku duceeyey inuu yihi allahuma inahu lam yanzil bala'u ila bidanbi walam yukshaf ila bitawbati وقد توجه القوم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك فاسقنا دعاء عينك سكوت عيي سنة صحيحة إن كسارة في زبير بن بكار سوري يعني مركز حافظ بن حجر نفس الباري وكسارة يا شيخ الألباني وحاول إمام التواصل أنواعه وأحكامه إن سنة صحيحة إن كسارة حافظ بن حجر لفتي سنة حصل إن أكتس أي كطاي بيت الممي أوايو qaacidadiisu waxay tahay aasaarta iyo axaadiista uu soo arooriyo oo fatxulbaariga ku soo arooriyo ee uu ka aamuso wuxuu muqadimada ku sheegay hadiisaariga ee fatxulbaariga muqadimada u ah inuu wuxuu ka aamuso markaysa waxan xukunkiisu inuu xasan yahay oo uu iltizaamayo sixa iyo xusni inuu ama saxiix yahay ama xasan yahay sidaas ina inuu iltizaamayo wixii kale inuu caddayn taasina waxay tilmaamaysaa xaafid ibnu xajar laftiisa inuu asarkaasi qawi agtiisa ka yahay ama xasan ka yahay cala aqali laxwaal شيخ الألباني وحا كل شيء يتوصل أنواع وأحكام الإنسان صحيحة وزبير بن بكار تسوي مركا على كل حال سيدا سيدا أي مركا تاسنا آه مركا أي مركا على كل حال آه موضوع سيدا سيدا هذا مركا يسوي خلاصة ستغي وح مركا يسوي مركا حجاء وبنينا يا إلهي غيب إلا بريه أموات أولياء أنبياء يعني مركا مشروع bale in waasida laga dhigto markaysa waxad markaa la baryaa waxay noqonaysaa markaysa waxad markaa waasidadii shirkiga ahay ahlu cilmiguna arrinka noocaasi way isla ogol yihiin ijmaacyada arrinkaa ku saabsanna yani waxbaynu ka sheegnay in ahlucilmiga qaarkood yani ijmac kusoo roreen in ijmaac ay ku soo roreen intaas markaynu tilmaannay waxaa kaloo uu sheikhu sii tilmaamayaa yani ducooyinka iyo ilaahay inuu ajiibo ayuu caqiidadiisa kusii sheegaya oo waxa wili abu jacfar aلصaxaawi raximah اllah wallahu tacaala yastajiibu dacawaat ilaahay waa ajiibaa يعني دعوينك واجبة ويقضي الحاجات حاجوينك يدنهن واجبة يعني دعوينك واجبة دنهن واجبة بمعنى دعاء وعباده يعني ربي لو عابده وانا الى امر اله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ربي دي وحولي انك بريا ويدك اجبي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا يعني هذه الضمضه كاوي ديان اني هو دواء وانا اجيب مركي سكا دعاده عدي بريده واجيب يا الهي مركا دعاده آه وفضل بضمتها وانا عباده وان اله الا خالص يلا الله صافيا وحلقة يا رأي إلا إلهنا الدعاء محي النقطة الشرك وقال لما النقطة أمواز الله بريا إياه يدعو الأكسون يحي إن وحوية مركا آه aad xoogaa gaajooto laga yaabo inaad cid wax weydiisato ma waxaa la odhanayaa markaad tidhaahdo war hebelo qadada ii qaada ama wax isii waa shirki iyo gaalnimaa la odhanayaa miya jawaabteedu waxay tahay labada shay waa kala duwan yihiin awalan marka ugu horeysa baryada bini aadam la baryo ee wax la weydiisto asalku waa inay mamnuuc tahay inaad wax weydiisataa marka hore ma aha asalkeedu inay bannaan tahay waa inay mamnuuc tahay ba asala saddex shardi haddii mid la waayo shirki akbar oo gaalnimo abay noqonay saddexdaa shardi waxa weeye an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh kaad weydiisanaysaa waa inuu xayi yahay oo nool yahay haddii aanu noolayn shirki bay noqonaysa alxaadira mid kula jooga waa inuu yahay oo aanu haa'ib ahayn hadduu xataa haa'ib yahay oo xukmu lxaadir leeyahay oo asbaab caadi isku keenxidhayso markaasna shirki waa ka baaqan waa inuu xaadir yahay oo kula jooga ama xukum xaadir leeyahay bimacnaa sabab caadi oo isku keenxidhaa waa inay jirta bima yaqdiru calayhi waa inay tahay waxaad weydiisanaysaa wuxuu awoodi karo laakiin hadday noqoto waxaanu awoodi karin sida waxa weeye naarta iga badbaadi sida markaysaga ibogsii dembigayga dhaaf awlaadi u arsaaq yani waxyaalaha noocaas oo kale a hadday noqoto waa shirki akbar saddexdaa shardi haddii mid la waayo waxay noqonaysaa gaalnimo weyn oo milada lagaga baxay oo in ciddan wax kale laga ictiqaadsan yahay ayaa ka dharan saddexdaa shardi hadday wada oofsamaan oo kaad weydiisanaysaa uu xayi yahay oo nool oo uu xaadir yahay oo kula joogo oo waxaad weydiisanaysaa wuxuu awoodi kara yahay waxay u qaybsantaa mas'alada makhluuqu inay markaa tahay xaaraan iyo inay xalaal tahay xadiidkii qabiisa waa kii ku soo arooray ee muslim saxiixa ku soo wariyey saddex yani inaad qof wax weydiisataa uma banaana laa taxilu lmas'alatu ila ila liaxadi salaa saddex midkood mooyaane cid kale uma banaano ciduu cid kale wax weydiiyo ou yidhahda hebelo waxaysi saddex un bay u banaanta saddexdaas waa maxay waxa weeye saddexduba waxay ku saabsan tahay waxaalatu idra waa lagama maarmi waa waa nin markaa hani ahaan jiray oo dabad faqiiray oo dee saddex tolkii ka midi ka markhaati kacay wallahi hebel dhibaataa ku dhacday dhibaato ayaa hebel ku dhacday kaasi inuu dadka wax weydiistaa waa u banaanta mid waxa weeye xolabaha haystee dad islaaxuu kala islaaxinayo kala furtay oo war maxay isku haysaa war anaa waxaa isku haysaan bixinaye yani waxbaha isku layin inay kala taga waxaan anaa iga taqaani kaasna markaisagaa inuu idhahdo war mas-uuliyadda noocaasaan qaadaye war ila bixiya yani dadkaas si loo kala furtaan arrinkaa u ballan qaadaye taxamala xamala ninkaasna mas'aladu waa u banaanta su-aasha inuu yidhahdo markaisaga waxaan war arrinka keen oo markaa bal hadda ila soo caawiye kaasna waa u bannaan saddex noocaasaa markaysaga xadiidkaa qabiisa u tilmaamay wixii saddexdaa ka soo haray waa suxtun ya'kuluhu suxtaa baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam waa xaaraan buu midkood cunayo yani xaaraan u cunay آه، يعني صدح واحد الشيخنا لما إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكه ورجل ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا رواه مسلم وأبو داود يعني مسلم با صحيح في الثوري أبو داود بن خزيمة بن حبان وأسوري marka waxa weeye ee nin marka baahi aad heshay iyo nin waxa weeye qani oo faqiiray iyo nin qani bayaanu ahaan jirin marka isaga baahi aad u daran heshay oo saddex turki kamid ka marxaati kacan wallahi ibn waa dhibaataysay iyo nin waxa weeye xoolihiisii marka isaga dhibaata intii haleeshay marka isaga xooli ka baabe ilaa inta marka isaga wax ka helayo yani marka isagana waa u banaan iyo ninkaa marka isaga yani dadka kale furanaya islaax wax aan saaray isu saaray ee yidhi anaa dhalada uhitoo bixinaye ha isku layin inay kala taga ana waxaana iga taqaani kaana mas'aladu waa u bannaan tahay ilaa waxaas uu iska bixiyo waa u bannaan tahay marka uu iska bixiyo xaaraan bay dib uga noqotay wixii intaa ka soo hadhay nebigu wuxuu yidhi xaaraan wey xadiis kaleoo marka isagaa tilmaamaya wax lagama maarmaana inay tahay wuxuu weydiisanaya uu ka fursan waayey ama inuu ciddu weydiisanaya ay tahay yacni marka cid madax oo kale oo muslimiinta mas-uuliyaddoodii saaran tahay oo suldaan oo kale uu weydiisanayo bimacnaa madaxda markaa muslimiinta oo kale kuwaasna waa u bannaan wixii intaa ka soo hadhay xaaraan wey marka saddexda shardi hadday oofsamaan oo kala weydiisanaya xay yahay oo nool yahay oo xaadir yahay oo kula joogo oo waxa la weydiisanaya wuxuu kari kara wuxuu kari karo ma wuxuu ficlan u kari karaa bimacnaa wax noociisu kari karo wayne isagoo hadduu doono yaanu awoodi karin isagoo kale wax loo bartay inuu awoodi karo wayne haddii saddexdaa shardi ay oofsamaan waxay noqonaysaa inay shirki ka baaqatay laakiin waxay dhex taalla inay xalaal tahay iyo inay xaraam sidaas iyada ay calaa kulli xaal masalada su-aasha ku saabsan oo sidaas iyada ah ayaa markiisa waxaa markaa su-aasha iyo u kala duwan tahay makhluuqa markiisa waxaa markaa wax la weydiisanaya marka ay shirkiga noqonayso iyo markayna shirkiga noqonayn marka labada mas'ale waa kala duwan in la isku qaldo ma in la isku qaldo ma aha إلهنا وحول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون marka waxa weeye khasaa'ista ilaahay la gaarka ahaa in ambiyada iyo malaa'igta la siiyo inay kufri iyo gaalnimo tahay baa ayaduna inoo sheegtay sidaas iyada ah ayay inoo tilmaamay calaa kulli xaal ducada markaa la badsado ilaahay la baryayo bariista ilaahay la baryayana aadaab bay leedahay waana in ikhlaas lagu sameeyo waxaa la weydiisanayaana waa inay noqoto wax aan xaaraan ahayn ee wax markaysa markaa bannaan waa inay noqotaa wax ilaahay laga baryayaa haddii kale su-aashaad ilaahay wax xaaraan aad weydiisanaysaa waxay noqonaysaa dembi oo aasin baa qofku noqonaya waa ku dambaabaya qofkana markaysagaa ducadu waa anfacay dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan yacni in marka waxa weeye baryada wixii lagu qoray dee baajin maysee waxba baryada ha isku mashquulin ilaahay waa ku arkaya waa ku daalacanaya laakiin hadalka noocaasi waa hadal markaysagaa khalad ah mutasawifada qaarkoodna hadalkaas oo kale waa ku dhacday marka waxa weeye hadal markaysaga yani qalada oo baatila weeye ee waxa weeye sida marka adilada kitaabka iyo sunnadu inoo tilmaamayso waa inay ducadu faa'iido leedahay yani halka ku saabsan marka la odhanayo ducadu qadarka celin maysana waxaa ku soo aroortay nabiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay xadiis odhanaya laa yaruddu laa yadu laa yaruddu alqadara laa yaruddu alqadaa illa ila ducaa yani qadarka ma celinayso wixii la qoray ee la qadaray ducada mooyaane wax kale celin maya taa macnaheeduna ma aha ducadu inay qadar ka baxsan tahay ee ducadu qadarkay ka mid tahay laakiin qadarkiiba qaarkiiba qaarka kale lagu daafacaya sida sheekh cabdiqaadir laga jeegay inuu yidhi yani naasactu aqdaal alxaqi bilxaqi lilxaqi buu markaa qadaradii marka isaga xaqaan la doodo xaq baan kula dooday bimacnaa qadarada qadarka xaqa ahi waa la isku daafaca oo waxa weeye sidii cumar bn khaaab ba uli nafiru min qadar illahi ila qadar ilah qadarka ilahay baan ka cararaynaa qadarka ilahay baan u cararaynaa meel kale u carari mayno ayaa qadarka ilahay qaarkiiba qaarka kale lagu daafaca rasuulkana sal allahu alayh wasalam markii la weydiiyo lagu yihi ducada iyo ruqyooyinka aan isku tufayn tufin tufitaanada iyo dawooyinka iyo ducadu ataruddu min qadar illah qaala hiya min qadar illah wuxuu nebigu ku jawaabay iyadaaba qadarkii aaya oo waa qadar qadarku muxuu ahaa wax kasta oo dhacaya inuu ilaahay si ogaa siina qoray siday u dhacay uuna doonay inay dhacaan taasaa qadar la yidhahda marka waxa weeye dee qadarkiiba iyaduba ka mid ah ducadu lafteeda xanuunka markaad bukooto so isma dawaysa dawadu ma qadarkii bay celinaysaa de may qadarkii bay ka mid tahay oo qadarkii baa laysku daafacaya qadar baa qadar lagu horgeynaya qadarkii baa laysku horgeynaya oo qaarkiiba qaar lagu daafacaya ah qadarkii xanuunka ahaa ayaa qadarkii dawada ahaa baa lagu daafacaya laga horgeynaya laba qadar baa laysku horgeynaya qadar sida looga cararay qadar kale loogu cad- cararaa qadar qadar loogu daafacaa oo qadarkii isdaafaca ah يعني waxa weeye ducada aad ducaysanayso qadar baad qadar ku daafacaysa dawada aad isdawaynayso qadar baad qadar ku daafacaysa carabka markaysaga aad ka cararayso mahaaligta iyo dhibaatada qadar baad qadar ku daafacaysa ama qadar baad ka cararaysaa qadar kale aad u cararaysa waa noocaas wey nafiru min qadar illah ilaa qadar illah qadarka ilahay baa laga cararaya qadarka ilahay baana loo cararaya gaalku inuu ku dulaysto gaalku inuu ku dulaystaa dee qadar bay ku dhacaysaa ha yeeshee waxa la yidhi la jihaadoo dee la dagaalan baa lagu leeyahay waa maxay dee qadarkii baa la daafacaya qadar baana lagu daafacaya qadarkiibaa qadar lagu daafacaya waa sidaas yada marka waxa weeye ducadu qadarkay ka mid tahay waana qadarka qadarka lagu daafacayo noocaas weyi waana nafci iyo faa'iido badan tahay fi dunya walaakhira adduunye iyo aakhira adduunyadana qofka waa anfacaysa aakhirana waa anfacaysa nabiguna waxa uu tilmaamay sala allahu alayh wasalam duca kasta qofka muslimka ku ducaysto saddex mid inay noqonayso iyadoo sideediiyo in loo soo dedejiyo shar ku soo socday in lagaga daafaco lagaga celiyo ajarkeedii aakhiro in loogu kaydiyo marka ducadu musqarama kollayba ducadu waa mustajaab qof muumini uu ilaahay ka baryey haddii wax looga ajiibi waayo aan isagu layn wax looga ajiibi waayo haddaan isagu layn ducadaasi haddaynay shar ahay wuxuu ku ducaysanaya iyo macsiyo ay tahay wax bannaan uuna ilaahay baryey ducadii uu khaalis yeelay u khushuucay u tadaruco isu dhuldhigay yani ilaahay uu rajeeyey isagoo yaqiinsan uu baryey yani waxa uu cunayo uu wanaajiyey oo markaa xaaraan aanu markaysagaa ku qadayn oo ku cashayn yani waxa weeye ducadiisaasi waxay tahay waa duca duca mustajaaba oo la aqbalay ha la ajiibe marna waxay noqon kartaa iyada oo sideediiyo degdeg inay ugu timaado mar waxay noqon kartaa shar ku soo socday in lagaga dabaalo mar waxay noqon kartaa markaysaga in ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyo intaa mid walba ku noqon